idaacadka heritage ee magaalada muqdisho ayaa dowladda kenya ugu baaqay inay joojiso dib u celinta qaxootiga soomaalida ah oo ay sheegeen in tiradoodu ay ka badan tahay nus milyan oo ku sugan dalkeeda maxadkani ayaa waxa uu soo saaray warbixintiisii ugu horreysay oo uu kaga hadlayo qorshaha dib u celinta qaxootiga waxaana ugu baaqa dowladda kenya in dowladda soomaaliya ay kala shaqayso qaab nidaamsan oo dadkaasi loo celin karo warbixintan ayaa sidoo kaleeto dowladda soomaaliya waxay ugu baaqday inay diyaariso hay-adihii soo dhoweyn lahaa qaxootiga caashi ibraahim caashicuud ayaa warbixintaasi waxa ay ka wareysatay cabdiraxmaan ciimte madaxa hay-addaasi waxaana ugu horreyn ay weydiisay dadka la celinayo tiradooda inta ay leeg tahay iyo sida ay ku soo ogaadeen qof cilmi baare ah oo hay-adda ka tirsan ayaa u quurgalay numbaradan iyo tiradan waxa uu qofkaas cilmi baaraha safar ku tegay dadaab iyo nairobi wuxuu wareystay madax ka tirsan dowladda kenya hay-adaheeda kala duwan gaar ahaan hay-adaha amniga iyo hay-adaha qaxootiga uqaabilsan iyo iyo hay-adda qaramada midoobe uqaabilsan qaxootiga marka tirada waxaa halkaasaan kasoo aruurinay qiyaasna waayo tirada waana inta keliya inta register garaysan oo hadda u n ka iyo dowladda kenya u qoran waayo lakin waxaa dhici karta tiradu inay inta aada uga badan tahay oo ay jiraan malaha boqol kun oo kale oo aanan u qornayn hay-adda qaramada midoobe ee qaxootiga iyo dowladda kenya toona aan u qornayn cinta marka waxaad ka warantaa lixdan boqol kun ee qaxootiga soomaalida ah way kala duwan yihiin qaxootiga soomaalida ee jooga waddanka kenya waxaa jira qaar magaalooyinka ku nool oo iskood isu maamula oo eheladooda ku nool iyo qaar ku jira xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kuwa kaakuma ku yaala isla waddanka kenya marka qaxootiga lixda boqol ee kuna ma la sheegay dowladda kenya halka ay doonaysa inay ka celiso ma magaalooyinka mise waa xeryaha xataa way ku jiraan waxaa jiray amar ka soo baxay laan dowladda kenya u qaabilsan qaxootiga oo ahaa in qaxootiga soomaalida ah ee degan magaalooyinka oo dhan ay dib ugu laabtaan xeryaha qaxootiga xerada ugu weyn oo soomaalida ay ku jiraan waa dhadhaab xerada labaad oo soomaalida ay ku jiraan waa kakuma xero la yidhahdo oo ku taala soodinta ay kenya la leedahay uganda iyo south sudan marka halkaasaa la yidhi horta ha ku noqdo laakiin waxaan kaloo cilmibaaristeena ku ogaanay in uu jiro hindise ay hadda ay wado dowladda soomaaliya hindisahaas oo dowladda kenyana ay kala shaqeynayso inkastoo aanan hubin inuu hirgeli dooniyo in kale oo ah in qaxootiga soomaalida dhadhaab degan xeryo qaxooti looga dhiso meel ku taalla meel u dhow magaalada beled xaawo marka dadka hadda meesha ay joogaan oo boqol kilomitr gudaha kenya ku jirta inta laga soo raro xeryo kale oo qaxooti halkaas looga dhiso hindise keliya arrintaas hadda ku siman tahay weli heer hirgal iyo fulin ma aysan gaarin marka waxaa moodaa in dowladda soomaaliya iyo kenyaba aanay si aysan si fiican uga fiirsan ay u hadal hayaan arrinta celinta qaxootiga marka xeradan cusub aad sheegaysa hindisaha beled xaawo ku dhow ma dhinaca gudaha soomaaliya ku jirtaa mise weli waa gudihii kenya la joogaa may waxaa laga qorshuhu wuxuu yahay in laga furo dhinaca gudaha soomaaliya laga furo marka taana arrintaasi saameyn weyn ay leedahay oo xagga sharciga ah hadda dadkani markay kenya joogaan waxay waxaa loo aqoonsan yahay inay yihiin qaxooti caalami ah laakiin markii xeryo laga dhiso gudaha dalka soomaaliya ma noqon doonaan qaxooti waxay noqon doonaan wax i d p loo yaqaano ama dad gudaha dalkooda ku barakacay barakacayaalay marka noqon doonaan marka arrintaas waxaan rabaa inaan aada hoos uga xariiqo inay heer hindise hadda marayso oo aanan ilaa hadda tallaabo rasmi oo la taaban karo aanay dowladda soomaaliya kenya toona aanay qaadin laakiin annagu waxay noogu muuqatay oo keliya markii aan cilmi baaris ku samaynay in hadalkan hadalhayntan ah dalka dadka hala celiyo oo dhan ay tahay mid dhicis ah oo aan heerkeedii la gaarin saameyn amni oo weyn ku yeelan karta gudaha kenya iyo xitaa soomaaliya oo hadda soo kabanaysa saameyn dhaqaale ku yeelatay xaafadda islii oo kale oo dhaqaalihii uu hoos u dhacay sidoo kalena yeelan karta maaragtay dhibaatooyin kale oo dadkaas qaxootiga oo masaakiintaas soo gaaraya waxaad markaa ka warantaa xog baaristaad ku samayseen arrintani ma lagu ogaaday waktiga rasmiga ah ee dowladda kenya u qorshaysan amaba ay ku tali jirto in dadkani ay ku celiso soomaaliya dowladda kenya wakti rasmiga runtii uma aanay qaban keliya waxaa soo baxay hadalla ka soo baxay mas-uuliyiinta kenya oo ha noqdaan dadkan laakiin waxaa jirtay in labada madaxweyne markii ay kulmeen ay isku afgarteen in laga fekero dadkan sidii si isku habaysan oo qaadaysan dalka soomaaliya loogu celin lahaa annaguna ka hay-ad ahaana waxaan hadda baaqeyna iyo talooyinkeena waxaa ku jirta in sidaas si qaabaysan oo isku habaysan oo orderly ah dalkan dadkan loo celiyo hadda hindisahan annagu aan aragnay laleeyahay xeryaha laga dhiso beled xaawo agteeda qorshihiisa uu yahay in sanadkan aakhirkiisa xeryahaas la dhamaystiro si dadkan badankooda ay uga soo dhamaadaan dalka kenya oo ay usoo dhamaadaan gudaha dalka soomaaliya dabcan laakiin waxaa arrintaas ka ratibmaysa arrin aan loo qastin oo ah qaxootiga soomaalida ah ee kenya jooga gobolada soomaaliya oo dhan ay ka yimaadeen marka haddii la yidhahdo dadka ha lagu celiyo kale hal gobol masalan hadda beled xaawo oo gobolka geda ka tirsan oo kale ha lagu celiyo dee taa waxaa dhici karta dadka badankooda waxay jeclaan lahaayeen goboladii ay ka yimaadeen inay ku noqdaan meelayna meelayna ka imaan inay ku noqdaan ma rabaan markaa hay-ad ahaan maxaad ku taliseen anagu dowladda kenya waxaan kula talinay in ay horta ka laabato yeeristan ay ugu yeertay qaxootiga soomaalida inay ka noqdaan dalka soomaaliya inay ka noq dalka soomaaliya inay ku noqdaan waxaan kaloo ugu baaqnay in ay kala shaqayso dowladda soomaaliya ay la shaqayso iyadoo u mareysa guddi wada jir ah oo ay dowladda soomaaliya iyo midda kenya wada samaysteen dowladda soomaaliyana waxaan ugu baaqnay in ay la shaqayso dowladda kenya oo laga fakaro si nidaamsan dadkan inay usoo noqdaan in la diyaariyo hay-ado qaabili kara dadka soomaalida ah oo hadda dalkii waa kasoo kabsanaya laakiin xilligii la rabay weli lama joogo marka bal horta hay-ado arrintaas qaban kara in diyaariso hay-adda qaramada midoobe qaxootiga u qaabilsan oo dadkan hadda intooda badan ay register garaysan waxaan kula talinay in iyana ay dadka qaxootiga ah u fududayso kuwooda hadda raba inay iskood u laabtaan inay talo iyo tusaale iyo maaragtay wixii kaloo ay ku tabi karto ay ku qabto marka talooyinkaasaan usoo jeedinay
kaasna wuxuu ahaa cabdiraxmaan cente madaxa macadka heritage oo u warramayay caashi ibraahim caashi cuud